Guddoomiyaha degmada Hooyo Ismaan Axmed Cabdulle iyo Guddoomiye ku-xigeenka degmada Mukhtaar Cabdulaahi Maxamed ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay saldhig booliis iyo xarun cusub oo ay yeelanayso deegaanka Xeembarwaaqo kuwaasi oo loogu adeegi doono bulshada ku nool deegaanka Xeembarwaaqo. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada Hooyo, odayaal dhaqameed, dhalinyaro, arday iyo qaybaha kale ee bulshada. Guddoomiyaha degmada Hooyo Ismaan Axmed Cabdulle ayaa sheegay in si degdeg ah loo hirgelin doono adeegyada ay u baahan yihiin bulshada deegaanka Xeembarwaaqo.
anna waxaana shaqaale inaan idiin nimaadno oo idin dhegaysano oo warbixintiin dhegaysano oo waxa idka dhiman waxa annaga awoodnana samayno wixii aan awoodinna inaan dadka u sheegno dadka idii hadlaaya annaga waa sbiikariskeedii ah oo idii hadlaaya oo idii qaylinaya waa annaga cid kaleoo laga sugaaya ma jiraan galmudug haddii ayd ka maqneed haddi waxa weeye madaxweynihii iyo wasiiradii ayd ka maqneedna madaxweynihii annaguna soo magacaabay annagaana idiin joognay ceeddiisa la iska dhaa annagaa booskiisa ku jirna warkiinana waa gaarsiinaynaa insha allah inay gaarto oo warbixintiinnu ay ku badbadato annagaana laga rabaa kaloo maanta waa dhagax dhigaynaa dhulkiina aan ugu wareejisin annaguna adi qayladii halkaas aan ka sii wadno insha allah oo dadaalka aan ka sii wadno baahidaa qabtiin meelo ka sii daran way jiraan inta haysatiinna waxaa leenahay alxamdulilaah inta dhammana wada jir baa ku raadinaynaa xaafiiska in laga helo waraaqdiinna baahiyihiinna say u kala sarreeyaan in xafiiska laga helo beri ka maan waxbaa noo imaan karaa wax naga maqan baan ku fakeraynaa waa in wixii haysano waa haysana lakin waxa maqan wada raasanaya sooma wixii naga maqan inaan raasano insha allah Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Xeembarwaaqo ayaa u mahad celiyay guddoomiyaha iyaga oo sidoo kale ugu warramay baahiyaha ay qabaan.
maanta waxaan codsanaynaa madaxwe- ee, guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka sharafta leh ee maanta noo dhashay oona soo booqday ayaan u mahad celinaynaa waxaan ka codsanaynaa inay sidii hore naga bedelaan waa naga bedelan noo bila- waa noo bilaabeen si fiican lagu sii bedelaan
waxaan codsanaynaa een, magaalada xembarwaaqo guddoomiyaha cusub guddoomiye ku-xigeenka cusub een, dhammaan haddii ilaahay qadaro gelmudug xuquuqda aan ku leenahay xembarwaaqo waxaan doonaynaa inaan si toosa uga helno een, adinkana inaa idinka heli doonaan annaguna rajaynaynaa